إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa khamiis siddeed iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena waafaqsan toddobiyo labaatanka bisha februaayo sannada laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkad hore warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadanaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal khasaare lagu gaarsiiya dowladda federaalka ciidankeeda ayaa maanta ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saarey dagaal ay maanta ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen magaalada balacad oo soddon kilomitir u jirta magaalada muqdisho waxaa maanta la ciqaabay bulshada magaalada muqdisho sababa la xiriirta soo dhowaan uu xasan sheekh garoonka diyaaradaha ugu sameeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed koob iyo labaatan ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimashoyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka bakool ee dalka soomaaliya gobolka shabeellaha dhexe ayaa martigeliyey weeraro khasaar badan lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalk tan iyo markii uu xasan sheekh farmaajo kala wareegay xukunka guddoomiyihii hore ee degmada cabudwaaq ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan galgaduud xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud isku bedelay nin magafaa oo dhibaato ku haya xildhibaanadooda kasoo horjeeda siyaasaddiisa warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon turkiga ayaa duqeymo xoogan la beegsay deegaanada ay dalka suuriya ka maamulaan waxaa loogu yeeray ciidamada dimuqraadiga suuriya intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu door karoonaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan gudaha usii galno qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan muwaasasada alkataib ayaa baahisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay ka dhacay degmada balacad ee gobolka shabeellaha dhexe sawiradan oo ah kuwa xiiso badan ayaa lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag dhex maraya iyaga iyo askarta dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa gudaha usoo galay magaalada kuwaasoo gudaha magaalada ku dagaalamaya sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa baacsanaya askar faraku-tiris ah oo ka badbaaday xabadda mujaahidiinta kuwaasoo dhulka hawdka ah ee duleedka degmada balcad ay ku baacsanayaan sawirada waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a meydadka ciidamada dowladda federaalk oo xabadda ciidamada mujaahidiinta haleeshay dagaal khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalk ciidankeeda ayaa maanta ka dhacay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe warkan iyo warar kale waxaa isku soo duway oo halkan kasoo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore weerar culus kula wareegay saldhigyada iyo xarumaha dowladda federaalk oo ku leedahay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wuxuu ahaa weerar culus oo dhowr jiho looga qaaday degmada balcad iyadoo la bartilmaameedsaday dhammaan goobihii ay joogeen askarta dowladda federaalk waxaa magaalada iyo xarumaha la wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyar kadib markii uu dagaalku sii dhammaanayo waxaa kabeen loo dhigay ciidamo gurmad ahaa oo ka yimid dhanka deegaanka ilbaq kuwaas oo khasaare la gaarsiiyey sida lagu caddeeyey bayaan ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu yidhi khasaaraha horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac ah kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil murtadiin ah oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kabiinka loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale mujaahidiinta ayaa xabsiga balcad ka sii daayay dad shacab ah oo cadowga halka ugu xirnaa ayaa lagu yidhi bayaanka mid ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada balcad wuxuu warbaahinta islaamiga alfurqaan u sheegay in ciidamada dowladda federaalka la muquuniyey islamarkaana ay arkeen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex lugeynaya magaalada hadallana u jeedinaya dadweynaha waaga markuu baryahay salaada muggan masaajidka joognay ciidankii al-shabaab ah weerarku soo qaaday nimankii dowladda ahay oo meesha fadhay ciidankii dowladda wax yar kabacdiba haddii alla ku roon yahay allahu akbar ah saldhigga ka yeertay haddana maanta aldhiga iyo islaanna waa la jiraa meel kaleo xarumihii kaleo haddii la furon yahay dawladda allahu akbar ah haddana ka yiirtay xabadaha in yaray socdeen wax yar kabacdi haddana meel kaley ka bilowdeen wax yar kabacdi meel kaley ka dhexeen aakhir ku dambo meesha buundada ayay ka wada tallaabeen dawladdii sida noo muuqata burundigay u galeen waa la hadleen dadkii si guud ula hadlu haayeen dadkii bay isu keeneen ba dada guu dad badan bay bala hadleen ba shacaba waa la hadlu haayeen dalka dadka sdejiya waa haddii lakuuronya waa ciidankii al-shabaab waa waa dadki mataqan ciidankii muslimka wax idin haysta male wax culaysa male qof la haysta male gaaladaas iyo wax gaala la jira baan iskala xarbinaynaa sidaasay nugu dheheen horey noo dhaafeen kuwa kalea nugu yimiday dad culamaa waaweyn aa noo yimid oo akhyaara waa wax culaysa iyo wax dhibaata lagalama kulmin dadka aad u farxad geliyin sidoo kale qarax ka dhacay magaalada balcad ayaa lagu dhaawacay taliyaha booliiska degmada balcad u qaabilsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo xuseen macalin iyo sidoo kale askari ilaala u ahaa abbaaro xilligii barqanimadii maanta alkataa'ib ayaa bahaysay sawirro laga soo qaaday goobta dagaalka ah iyo waddooyinka ah magaalada balcad kuwaas oo lagu arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sawirada ka muuqanaya ciidamada dowladda federaalka oo koox koox uga cararaya mujaahidiinta sidoo kale waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay xarumaha balcad iyo agabyo ay furteen marka sawirada laga yimaado waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayaa weerarka maanta ka dhacay magaalada balcad waxaana la arkayaa muuqaalo ay soo duubeen dadweynaha oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo eryanaya askarta dowladda federaalka dadweynaha waxaa ka muuqata deganaan waxay ku qoslayaan oo ay la yaaban yihiin farxadka askarta dowladda federaalka sida ah laga dheehanayo muuqaalada ay soo gudbiyeen balcad waa magaalo istaraatiiji ah oo soddon kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho taasoo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka oo ciidamo ku soo qufaysay kuwaasoo u babac dhigi waayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka faramaroojiyey degmada
koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka bakool ee dalka soomaaliya waa kan cabdiraxmaan badir oo warkaad inoo ambaqaadaya aad baad u mahadsan tahay ciidamada mujaahidiintu waxay saaki kamiin u dhigeen koloniyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo dhaqdhaqaaq ka waday duleedka degmada xudur dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa halkaas ugu suura gashay inay ku dilaan toddoba askari oo laba ka mida ay saraakiil yihiin halka sidoo kale ay ku dhaawaceen afar iyo toban kale oo uu sargaal ku jiro sidoo kale inta uu socday weerarkan kamiinka ah waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dab qabadsiiyeen gaari cabdibilaah oo qori dhashiy ka asaarnaa kaasoo ay goobta uga carareen ciidamada dowladda federaalka waxaa maanta la ciqaabay bulshada magaalada muqdisho sababa la xiriirta soo dhowaan uu xasan sheekh garoonka diyaaradaha ugu sameeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaarah cabdulfataax maxamed qaasim aad baad u mahadsan tahay maanta bulshada magaalada muqdisho waxaa loo ciqaabay si aanan horay u soo marin iyagoo maalmihii lasoo dhaafay waddooyinka istaraatiijiga ah lagu dhibaateynayey islamarkaana xataa dhismayaasha qaar la burburinayey ayaa shalay waxay ka war heleen iyo xalay sawirada abiy axmed oo lagu xardhay ee inta badan waddooyinka gaar ahaan maka almukarama garoonka diyaaradaha iyo xarunta madaxtooyada ilaa waraadyo waxay noo sheegayaan in lacag kumanaan doolar ah ay sharaxaadaasi iyo xardhidaasi iyo nadaafadda abiy axmed soo dhoweyntiisa uu ku qarash gareeyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyada oo maanta dadkii danyarta ahaa aanay soo raadsan nolol maalmeedkoodii ganacsigii ayaa xiran waxbarashadii ayaa xiran xataa gaadiid ma mari karo waddooyinka qaar siiba maka almukarama qof lugeyn karaya xataa lama arki karayo meel walba ciidamo ayaa la dhigay abiy axmed barqanimadii maanta ayuu kasoo degay garoonka diyaaradaha xasan sheekh ayaa la arkayey gaar ahaan warbaahinta dowladda federaalk ayaa soo bahisay isaga oo labada daan ka dhunkanaya ra-iisul wasaaraha etoobiya etoobiya ra-iisul wasaarahooda wuxuu horey usoo kaxaystay saraakiil iyo ciidamo markaasi hubaysan oo dharcad ah oo aad u waardiyenayey waxaa garoonka diyaaradaha ee loogu diyaariyey xubno ka mida dowladda federaalk oo soo dhaweynaya oo abiy axmed halkudhigyo soo dhaweyn ah u sameynaya sidoo kale ciidamo ka mida kuwa madaxtooyada ee koofiye casta la yidhaahdo ayaa waxaa loo dhiibay calanka etoobiya waxaa dadka meesha la geeyey ee dowladda federaalk ka mida dhammaantood waxaa lagu xardhay sida inay tabeelayaal yihiin etoobiya calankeeda ayaa lagu xardhay abi axmed qudhiisa wuu yaabay ee sawirada qaar markii uu garoonka ka soo degay ee waxaan wax etoobiya ay u baratay ma ahan wax taariikhda ee soomaali qof soomaali ah laga filaysanayay ma ahan waxaad arkaysaa abi axmed oo indhaha taagaya oo aada u yaaban si xasan sheekh uu isugu howlay qancintiisa iyo soo dhoweyntiisa waxaa la yaab leh xasan sheekh maxamuud in uu mar aan fogeyn caddaynayay in etoobiya ay cadow tahay meel ay iska soo galaan soomaaliyana aysan jirin isagoo markaa diidanaa heshiiskii badda muuse biixi uu ku siiyey siyaasiyiin badanna waxay sheegayeen xasan waxa uu etoobiya ku diidan yahay ma ahan in bad soomaaliyeed la siiyo balse isaga ayaa raba inuu saxiixo oo xataa xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud daraagi afhayeenka waatuu sheegay marka xasan waxaa muuqanaysa heshiiskii ankara wixii ka dambeeyey in etoobiyaanka uu markaa ku qancay siyaasadooda weliba falanqayaashu waxay leeyihiin qodobada marka la fiiriyo isaga ayaa ku ceebaysan oo ku fadeexaysan oo waxaa ka mid a waxaad qirtaa in etoobiyaanku ay nafhur sameeyeen siirada islaamka iyo gaar ahaan waxaad ku arkaysaa dagaaladii muslimiintu ay galeen waagii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada in dee gaalada lagu oranayey dadka annaga dagaalka aada nooga disheenna waa ahlu janno waaye oo jannada ayay jiraan kuwa idinka idinka dhintayna waa ahlu naar saas qirta ayaa ka mid ahayd heshiisyada qaar hadda xasan sheekh waxaa lagu yidhi waxaad qirtaa in etoobiyaanku ay nafhur u sameeyeen soomaalida ay nafhur u sameeyeen iyadoo markaa la muujinayo dagaalkii ama duulaankii laba kun iyo lix laba kun iyo toddoba ay ku qabsadeen waddanka iyo labaatan kun oo qof oo ay ku xasuuqeen muqdisho oo keliya xasuuqaas oo taariikhda iyo diiwaanka galay ayaa xasan sheekh waxaa lagu yidhi waxaad qirtaa inay nafhur ahayd xasanna wuu qiray oo qalinka ayuu ku duugay maanta dadkii caruurtii waalidkood lagu xasuuqay ayaa muqdisho ku nool iyagoo qaangaar ah etoobiyaankii sidaa u galayna waxaa la leeyahay sacrifice ama nafhur ayay noo sameeyeen waxyaabaha cajiibka leh ayay ka mid tahay marka ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu u muuqdaa nin fursad badan helay madaxda dowladda federaalka inuu gilgilay markuu gilgilayna ma aragtay wax walba ay hadda daacad diyaar u leeyihiin badda soomaaliyana si fudud loogu saxiixayo maanta oo weliba lagu dhawaaqayo sida dadka xogogaalka ah qaarkood ay sheegayaan marka intaanan sii socon xasan sheekh aan dhegaysanno hadalladiisii ugu dambeeyey ee dadka qaar ay u qaateen in uu yahay nin etoobiya badda ka difaacaya waxaan rabaa markaa dadka soomaaliyeed ma qarsana ma qarsoomin dowladda etoobiya ee dariska aan nahay waxay sheegtay gob ma ahidiin sovereign ma ahidiin idinla tashamayno idin warsamayno waxaad samaysateenoo adig waa dowladdeenna aad leedihiinna dowladdiin dowlad ma aha dhulkaana nus anaa anaa qaadanayo walaalaan nahay derisaan nahay nuskaan waxoogaa yaa ma aragtay haa shalay deris maanaan noqon weligeenna meeshaanaan kala deganayn haddii maanta dhul laysku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheeganno etoobiya annagay tahay etoobiya inaan dhul ku sheeganna ayadoo inaad dhul nagu sheegata ma aha nagumana sheegan karto marka nimaan muxuu ahaay gobnimadeennii aan aqbalsanayn oo dhulkeennii nusaan qaadanayaa leh shacabkeenniina waa kala qaybinayaa nusna waa saasaa tihiin nuska kalena waa saas na kala dhahayo isaga waa cadow iska dhicin iska celinowna mudan yahay waana iska celi jirnay weligeen ka fac waana la yaqaan maantana waa iska celi dadkiyaan nahay dadkiyaan nahay ismaanaan bedelin kuwii shalay ilmahoodiiyaan nahay
wuxuu ahaa mid ka mid a hadaladii xasan sheekh uu ka yiri etoobiyaanka maantana wakaa xataa wadooyinka waa la dhaqay wufuuddii imaan jirtay madaxweyneyaal ayaa iman jiray john kerry oo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa hadda ka hor xataa yimid inkastoo dadka la ciqaabay oo wadooyinka loo xiray haddana marna lama arag waddo la dhaqayo abi axmed xataa wadooyinka waa loo dhaqay sida sawirada qaar ay muujinayeen oo booyado ayaa socday oo wax la yaab leh ayaa runtii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dadka ku nool caasimadda waxay muujinayaan guux fara badan aad bay uga caraysan yihiin qof dad badan ayaan soo gudbinaynaa qaarkood oo barahooda ku soo gudbiyey shacuurkooda iyo siday u arkaan maanta abiy axmed iyo sida magaalada muqdisho uu xasan sheekh ugu soo dhaweeyey abiy axmed dooni meyno doqon baa nahay soomaali haddaan nahay abiy axmed dooni meyno والله حسنة حسن وها- والله يا ابني dalka waa baaba'shay horta xashi maxamed waa banaab saxaan bismillaah hawninka uso dhaweysanasi orniyow dowladdan waa ku daalinay neo maanta ka bilaabata neo hal isoo dhaweeyo hal isoo dhaweeya insha allah neo abiy axmed aan kasoo horjeeda ciila ay iga haay ninkaas wadankii uu qeybo badan uu ka haystaa war geday joogaan baay bokoolay joogaan hiiraan war meel walbay joogaan dadkaas oo etoobiyaan ah weli waxaa loo saxiixoya badeene waa kasoo horjeednaa hala duqeeyo diyaaradda soo degeyso oo abiy axmed midfaca ugu hore ha lagu dhufto maanta ka bilaabato shacabka haddaanu nahane waa idin raacsan nahane
hala duqeeyana caladaniyahow ninkii shalay dhahay etoobiya cadow waaye ee haddana maanta noo soo dhaweynaha hala duqeeya sheegaye ha lagu baabi'iyo ama magaalada dadka cuntada u cuna qabatayna ninkuu shalay masaajidka uga fudoonayo dhahay waa cadow maanta soo dhaweynaa dalow iibsada ninkan dulliga ah ee ummadda allaha ka qabtaniyo magaalada duubasaas ka dhigaya magaalada kala xirantee nin xabashii dadka loo ciqaabay haddana la leeyahay ciidamadiisa magaalada muqdisho ka holgelaya dhulka allaa la goynayo
wartaliyo waa sidaas waa sidaas waa sidaas etoobiya qofkii la safto ma aragtay anaa waxba nooma ahan ma fahamte dadka kale aa ka xigsanayna aad bay u badan yihiin ee, dadka ee, aragtiyaha ka dhiibanaya ee aadka ee, uga guuxaya waxa maanta ka dhacay magaalada muqdisho qaarkood waxay ku tilmaamayaan foolxumo qaar waxay leeyihiin macsiyo ayaa ka dhacday qaar waxay leeyihiin gudnimo ayaa nagu dhacday oo qo- dad badan ayaa runtii baraha bulshada ee, ee, lagu arkaya oo aad uga soo horjeeda ee dowladda federaalka in badan oo ka midana waxay baaq u dirayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaar ayaa xataa waxay leeyihiin waxaan ku biiraynaa hadda kadib xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida ee dhegeystayaashan qaarkood codkooda ee laga dheehanayay Een, arrinta ee, xusida mudana waxay tahay ee, oo hadda xog aan helayna waxay sheegaysaa ee, in taariikhda markii ugu horeysay arrin kale oo mugdi ku ah soomaalida uu xasan sheekh saacadaha soo socda ku dhaqaaqayo oo ah in abiy axmed la geeyo xeebta liyada oo kalluumaysatadii shalay ayaa eh, loo digay wax eh, xeebaha iman kara ma jiraan ayaa la yidhi ciidamo ayaa xeebaha la dhigay gaar ahaan liido marka abiy axmed waxaa la geyn rabaa xeebta liido oo markaa eh, si loo muujiyo ama dadka etoobiyaanka ee loogu gudbiyo sawir ah in maanta etoobiya ay gaartay eh, hadafkeedii oo iska dhaaf xeebta eh, lowyacadde iyo saylac iyo eh, iska daaya maanta in eh, xeebtii muqdisho abiy axmed uu taagan yahay horey ciidamada etoobiyaanka ayaa ugu damaashaaday oo rajo badan ka muujiyay labadii kun iyo toddobadii maantana abiy axmed ayaa la geenayaa taasoo ah fariin muujinaysa in etoobiyaanku badda soomaaliya ay eh, si toos ah ay- meeshay rabaan ay uga isticmaali doonaan tan oo gogol xaar u ah een, arrimaha eh, labadooda ay ku dhawaaqi doonaan ee ka soo baxay heshiiskii ankara ee ka dhacay marka magaalada muqdishona eh, sidaas ayay u xanibnaan doontaa inta uu ka baxayo abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya gobolka shabeellaha dhexe ayaa martigeliyey weeraro khasaare badan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka tan iyo markii uu xasan sheekh farmaajo kala wareegay xukunka warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaarah yaasir cabdalla gobolka shabeellada dhexe ee koonfurta soomaaliya waxa uu ka mid yahay gobolada martigeliyey xamladii laba sano ka hor xasan sheekh maxamuud oo wakiil ka ah maraykanka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaana halkan allah idinka idinkugu soo gudbin doonaa weeraradii ugu culsaa ee tan iyo bilowgii xamladaas uu martigeliyey gobolkan kuwaasoo lagu dilay ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka lixdii bishii janaayo ee sanadka ka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka hilowlagaab ee ku yaala gobolka shabeellada dhexe ugu yaraan soddon iyo kow askari oo shan ka mid ah saraakiil yihiin ayaa lagu dilay weerarkaas halka lagu gubay sideed gaari shan kale iyo toban neef oo geel ahna lagu soo furtay weerar xooggan oo cagmarin ayaa toddobaiy tobankii bishii janaayo ee sanadkii lagu qaaday xere ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka xabaaley ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay lixdan iyo saddex askari oo ay saraakiil ku jiraan saraakiisha halkaasi lagu dilayna waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidanka dowladda federaalka ee saldhigga xabaaley kaasoo lagu magacaabi jiray korneel abshir maxamed shataqi isla kow iyo tobankii bishii februaayo laba kun saddex iyo labaatanka xilli duhurnimo ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka ceelbacda ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay afartan iyo shan askari oo ku jiro taliyihii watay ciidanka oo lagu magacaabi jiray burhaan cabdulaahi afar iyo tobankii bishii mey ee sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka waxaa kamiin isku bedelay dagaal toos ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen askar ka tirsan kuwa maraykanka tababara ee bangarafta deegaanka sawnsabley ee gobolka shabeellada dhexe waxaana dagaaladaasi lagu dilay toddobaiyo labaatan askari oo ka tirsanaa ciidankaas lixdii bishii abril ee sanadkii laba kun afar iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarina iyo camaliidna furnimo ah la beegsadeen xeryaha askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weeraradaas lagu dilay saddex iyo toban askari halka lagu dhaawacay sagaal iyo toban kale saddex iyo tobankii bishii agosto laba kun afar iyo labaatanka waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka ilbakh ee dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weerarkaasi lagu dilay toddoba-iyo labaatan askari sanadkan hadda bilowday ee laba kun shan iyo labaatanka ayaa isna waxaa gobolka mar kale ugu bilowday weeraro xoogan ay qaadayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas ay kula wareegeen deegaano baaxad leh afar iyo tobankii bishii februaayo laba kun shan iyo labaatanka dagaalo in ka badan sagaal jeer lagu jiibiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay afar iyo toban askari iyadoo lagu dhaawacay afar iyo toban kale maalintii xigta ee shan iyo tobanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaa mar kale ka dhacay dagaalo culus oo lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana lagu dilay afar iyo toban askari oo uu sarkaal ku jiro halka lagu dhaawacay sagaal kale isla bishii februaayo labaatankeeda laba kun shan iyo labaatanka dagaalo culus ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanada kale ah celaali axmed cali fooldheere daarunimca alkowthar ceelbaraf iyo deegaanka cadli oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay in ka badan sagaashan iyo saddex askari oo ay saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay boqol koow iyo toban kale iyadoo sidoo kale dagaaladaasi lagu qabtay tiro maxaabiis ah guddoomiyihii hore ee degmada caabuud waaqa ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan galgaduud faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cali aadan xasan guddoomiyihii hore ee degmada cabudwaaq ayaa shalay lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud xasan cabudwaaq oo horey usoo noqday guddoomiyaha degmada cabudwaaq ayaa shalay lagu dilay duleedka deegaanka hurshe ee gobolka galgaduud ninkan ayaa saarnaa gaari ka baxay degmada cadaado kuna sii jeeday magaalada cabudwaaq waxaa jidka u galay kooxo hubaysan oo lagu sheegay inay yihiin maleeshi beeleed kuwaas oo ugu dambeyntii halkaas ku toogtay dilka xasan cabudwaaq ayaa kusoo beegmay xilli ay maalmihii lasoo dhaafay ay yaraadeen dilalka la xiriira aanooyinka qabiilka ee hore ugu dhici jiray gobolkaasi
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa sheegay in xasan sheekh uu isku bedelay nin magafa ah oo dhibaatooyin ku haya xildhibaanada kasoo horjeeda siyaasaddiisa faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa maxamed qaasim xildhibaan xasan firimbi oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud oo isku bedelay nin magafa ah oo dhibaato ku haya xildhibaanadooda kasoo horjeeda siyaasaddiisa isagoo ka hor hadlayay kulan ay shalay iskugu yimaadeen baarlamaanka oo koormlaan u furmi waayey ayuu xildhibaan xasan firimbi waxa uu weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre hase ahaatee goroonkii magaalada muqdisho oo caasimadda soomaaliya ah wuxuu isu bedelay garoon magafayaal ay haystaan madaxweynihii soomaaliya wuxuu noqday magafe dadka ku caburiya awooddiisa afduuba garoonka dadka markay duulayaan waxaa laga furay qol lagu waraysto dadka jubbaland u socda ama ka imaanaya qolkaasoo su'aalo lagu weydiinayo xaggee u socotaa xaggee ka imaatee maxaa ka qabataa jubbaland la leeyahay qolkaasna waa jeel jubbaland loo furay oo elborka dhexdiisa ka furan qofka afduub ku haysta xildhibaanada waa madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaruhu magafyaal isu beddelay si kastee ahaataba xildhibaan xasan firimbe ayaa marar badan shaashadaha laga daawaday isagoo fawdo ka dhex kicinaya xarunta baarlamaanka gudaheeda ama firimbe ka dhex yeerinaya xarunta mar kalena la arkay isagoo xarunta ku dhex feeraya nin ka tirsan shaqaalaha dowladda federaalka warkaan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacad islaamiga alfurqaan turkiga ayaa duqeymo xoogan la beegsay deegaanada ay dalka suuriya ka maamulaan waxaa loogu yeero ciidamada dimuqraadiga ee suuriya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeymo ay diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga la beegsadeen deegaanada ay dalka suuriya ka joogaan waxaa loogu yeeray ciidamada dimuqraadiga ee suuriya labay toban qof oo ay ku jiraan dad rayid ah iyo askar ayaa ku dhintay duqeymaha dhanka cirka oo turkiga ka fuliyay waqooyiga bari ee suuriya sidaa laga soo xigtay ciidamada dimuqraadiga ee suuriya oo ah garab militari oo ay maamulaan kurdiyiinta ciidamada dimuqraadiga suuriya ee la soo gaabiyo qasad ayaa bayaan ay soo saareen oo ay ku baahiyeen internetka ku yidhi koox ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee turkiga ayaa weeraray galabnimadii arbacada dhowr goobood oo ku yaala saxraa ruwayshid ee deegaanada shadadi ee koonfurtaha saka waxayna intaas ku dareen in diyaaraddaasi ay geysatay in ka badan lix iyo toban weerar waxayna intaa raaciyeen in duqeynta lala beegsaday fariisin ay ku sugan yihiin ciidamadooda iyo guryo ay degan yihiin shaqaalo rayd ah sidoo kale waxaa lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen dad xoolo dhaqato ah weeradan ayaa si guud sababay dhimashada afar ka mid a askarta qasad lix shaqaale oo rayd ah iyo laba ruux oo xoolo dhaqato ah dowladda turkiga ayaa ku eedeysay kooxdan inay xiriir la leeyihiin xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta oo tan iyo siddeetameeyadii wada kacdoon hubaysan oo ka dhan ah ankara warkay dhegaystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah el furqaan oo eegaainta